Bulshada deegaanka ceel raaga, oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud, ayaa codsi u dirsaday Wasaaradda Waxbarashada Galmudug inay dhanka waxbarashada ka taageeraan qaar ka mid ah bulshada deegaanka. Oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay waxbarasho la'aanta ka jirta deegaanka.
Waxaan isku daynay deegaanka wuxuu isku dayay isku day wax la yiraahdo isku dayay wuxuu samaystay laba qol oo jiingad ah ayuu ka samaystay deegaanka arday waxaa wax ku baranayday boqol toban iyo shan canowga waa ay anfici weyda ardadaas meeshii ay wax ku baranayeen labadii qol waa ay anfici waayeen waqtiyada kulaylaha ahoo ardada ninka la yidhaah ama macallinka oo bannaanka u soo baxo een meel lagu nasta male cabashadanadan waxaan gaarsiinay dad deegaankan ka soo jeeda oo walaalahana oo dalka iyo dibaddiisaba jooga wax weyn oo noo qabtay waa un mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaynaa annagu dad reer miyiga maan nahaye hadday dibadda jiraan iyo hadday dalka joogaanba dadkii noo dhexeeyey oo cabashadaas gudbiyey oo noo soo adeegaan waa u mahad celinaynaa bilaawan waa midkaan aad u jeedaan bulkeetiga iyo gurigan looxda caalada waa u jeedaan waa bilaabatay wixiina gebagabay noqdeenoo waa iska waa iska yaraadeen waxaan rabnaa inay tala dambe iyo inay u laabtaan inay wixii ka noo dhammaystiraan ayaan ayagan uga codsanaynaa waa ku filaaweysa ardadiina waa ku kululaata haddana mar labaad dhismaha hadda socda oo qabyada ayay isku dayeen jaaliyad iyo dadka deegaanku xaqiiqatanna waa dareemi kartiin wax haddii lasoo wada waxay u baahan yihiin dawlad kaabta dadku